wiilashaasu waxay naga maqan yihiin laba bilood iyo koob iyo toban habeen iyagoo maqan baa la helay sidii loo helayna weli wax ayagii nalama soo hadlin laakiin dhib badan iyo dhibaato badan ay maraysan qiyaasayo dalka maldevia laga helay dowladdeena sharafta leh ayay la soo xiriireen khaasatan doctor cabdullaahi cadow oo aad iyo aad nin u sharaf badan ahaa iyo saaxiibadiisa cabdidheere iyo raggii la shaqaynayey wiilasha dadkaasa nala soo xiriiray oo noo sheegay wiilashii inay naba tageen baldevis aniguna umaanaan dirana kalluumaysatay ahayn masaakiina oo afar laatan saac kusoo qaraabto kusoo laabta badooda liida cabdicasiis marka wasaaradda kalluumaysigu raggan way la socotay way taqaanay ummadda meesha ka kalluumaysato gobolka banada degan ay kamid yihiin marka dhibku saas u dhacay ilaahay qadarsi doonta motoorka ka halaabay halkaasayna ku tageen doontu geysay doontoo iska wadaa geysay waay dhalinyaradan kalluumaysatada ah iyo adiga maxaa isku tihin
dhalinyarada kalluumaysata ay waa saddex wiil wiil waa curadkaygii oo waxaa la yidhahdaa maxamed cabdullaahi cusuble barraa la yidhahdaa maxamed kaneeco ku magac dheer yahay soddon iyo sagaal sanuu jiraa wiilna walaasha ayaa dhashay timiro cusuble barraa dhashay waxaa la yidhahdaa shucayb alcambar maxamed aabihiisna waa joogaa xamaruu joogaa doontana aabihiisa lahaa naaquuduna ka ahaa wiilka kalena waxaa la yidhahdaa magacii qaraabaan ahayn magaceeda hadda iyo qorra waxaa laydhadaa nin aad iyo aad u sharaf badan baa dhalay oo daris aan nahay eelna aana walaalna aan nahay calaa kulli xaal saddexdaas wiilba waa annaga xagga iyaga saasaan isu dhaha ragga waaye goormay ka baxeen xamar halkeebay ka baxeen intee bay ahayd inay maqnaadaan
maya waxay maqnaa jireen intay galabti baxaan oo soo qaraabtaan habeenkii bay subax laba saac ka hor ay kusoo laaban jireen marsada oo kalluunkooda gadan jireen oo dhibaatahaas maysan qabin waxay ku aadan tahay xilligii ay naga dhambadeen xilligii markabka turkigu soomaaliya imaanayay oo madaxweynuhu ka dul qudbaynayay xilligaas ayay laba maalmood kasii horreysay laba maalmood iyo saddex maalmood kasii horreysay xilligaasay naga tageen dibna noguma soo noqon maana arag wax warana kamaanan helin ayagana maana arag marka matoorku goormuu ka halaabay imise maalmood bay sii maqnaayeen markay ciladani ku dhacday goorma ugu horreyso ka war hesheen meesha ay ku sugan yihiin haaruna nimanku taleefon ma qaada horta dhibka jira intaas waaye oo haddii nala soo xiriir lahaa dowladdeena qarankeena inta oradan dheena war raggi noo doona oo erekaltara waddanka u yaala dadka deemin eedheereya dowladda leedahay aa jooga waa farsamayn lahayn laakiin taleefon ma aysan qaadanba waxna soo wacayba ma jiraan waxaana qiyaasaynaa kolley uun afar labaatan saac gudaheeda wax ku halaabay waaye barkii haddii motoorku u shaqaynaya way soo laaban lahayn marka marka waxaan qiyaasaynaa haddaanba weynay waa sabarnay oo waxaan dhaanay waa dhinteen marka badan ka soo raadina ilaa kasbayaan ka raadina ilaa baryaan ka raadina meydkooda waa ka weynay marka ilaahay baan intaa ay maqnaayeen bal waxaad iga warantaa dee xaaladda niyad ahaaneed ee idinka waalid ahaan aad ku sugnaydeen iyo dadaaladii aad samayseen walaalow dad waad garanaysaa dadkoodii maqan yahay oo aan nolol iyo geeri midna ku hayn safarna aanu diran dhibaata iyo qashin iyo dad xunna aadan ku aqoon dad aad xumaan ku ogtaana aan ahayn oo dad nadiifab ah oo kaa maqan oo ehelkaagii ah dowlaadaadii ah oo kaa maqan oo macna aadan gacantaadu gaarin oo aad meel u raacda laadahay dhibkii ku dhici jiray qofkaas qalbigiisoo kalea nagu wada dhacay dhammaanteen marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waa aad iyo aadan u niyad jabnay haddana ilaahay baan ku kalsoonaano rabbi aan tala saarano ilaw rabbi ilaw soo if ilaw soo if baan leh intaas waa ducaynayn intaas marka hadda markii laga helay moldivis labayo labaatankii bishii juun baa laga helay yaa idiin soo sheegay sideed ku maqasheen xaaladooda walaal waxaa noo soo sheegtay wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda marka dowladooduna borosesii u samayso cabdullahi cabdi wuxuu yidhi waxaa loo samaynaya dhalashooyinkii iyo sugnaantii ha loo sameeya layidhi wixii si oo wasaaradda arrimaha dibadda loola kaashado oo wiilasha loo doono oo loo keeno marka dowladdeedu dadaal fara badan ay ku jirtaa aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa dowladdeedu dadkeeda inay ilaashato oo ay ka warqabto aad baan usoo dhoweynaynaa waanay ku mahadsantaha dowladdeedu marka hadda goormay imanayaan walaalow haaruna waktina looma qaban wakti hebelaan keenina lama dhihin laakiin waxaan ka sugaynaa qaranka soomaaliyeed baanu ka sugaynaa saddexdaas wiil ee maldevia naga aaday ee qadarta ilaahay ku tegay waxaan ka sugaynaa qaranka iyagu inuu nagu soo celiyo bacdama aan nahay waalidiintii taageersanaa qarankooda soomaaliyeed aad iyo aadna waa umahadsantiin ma la xiriirtay intan la helay iyaga kadib ma la xiriirtay maxay kuu sheegeen sidee bay u badbaadeen muddadaas abo maba wax qof xiriir la sameeyey dadka iyagii ehelka ahaa oo ilmaha dhalay qof la xiriir la sameeyey ma ma jiro taleefonkoodana ma hayno wax isgaarsiinana ma aysan wadan markii la geeyey meeshana meel ama meel meel lasaga xereeyaan umalaynaa oo waddanka bisa lasoo ogeysiiyo iyagana cunno la siiyo saasa meesha wax hadda soo dhaweyn gaara kuma maqal iyagina maba la hadlinma haddaan la hadlo waxba ii bixi lahay waxba lama hadlin meelaan kana hadalnaysan iyagu muddo intee leeg bay kalluumaysato ahaayeen ka hor intaysan arrintani qabsan waxay kalluumaysato ahaayeen aslisti intay noolaayeen waa laga yaqaanaa waddanka oo dhan waa laga yaqaanaa hobyo aalmacaan kismaayo marko xamar kulli waa laga yaqaanaa walada yaqaana wa rag la yaqaano waa garta mar kalluunka markay soo qabtaan suuqa kalluunka ee muqdishoay ku gadaan sidaas miya suuqay gestaan suuqay gestaan waa laga gataa markii laga gata kadibna iyagoo lacagtooda iska qaata waa iska baxan